dowladda soomaaliya ayaa ka digtay weeraro argagixiso oo ururka al-shabaab uu ka fuliyo gudaha soomaaliya inta lagu guda jiro bisha barakeysanee ramadaan dowladda ayaa heegan gelisay ciidamada soomaaliya si ay uga hortagaan weeraro dhaca dhinaca kale amisom iyo maraykanka ayaa iyaguna ka digay in weeraro ay dhici karaan bisha ramadaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaarisay qorshe la magac baxay nabad ku afur kaasoo looga hortegayo falalka argagixiso ee ka iman kara ururka al-shabaab haddaba saare cabdi axmed ayaa qadka taleefonka ee muqdisho ku wareysatay afhayeenka ciidamada booliska soomaaliya qaasim axmed rooble waxayna ugu horreyn weydiisay inuu faahfaahiyo qorshaha nabad ku afur ee dowladda
hadalka madaxweynuhu waa sax weeye de madaxweynuhu waa madaxweynehayagii weeye waa madaxweynihii wadanka weeye isagu amarka u bixiy un baana lagu shaqeeyaayo wadanka dhan ku shaqeeyaa ku afura sida waa isagu u yiri weeye nabad ku afurana ciidamada ammaankaa ku shaqeeya oo maaragtay ciidamada ammaanka ku shaqeeya waana brogram loogu talagalay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay nabad ku afuraan oo nabad ku soobaan oo nabad ku soo toosaan oo nabad ku shaqo tagaan waana sax weeye waana brogram dhan oo dawladdu ay dejisay oo ciidamada amnigu ay ku shaqeeyaan weeye marka waa brogramkaas weeye waa sax weeye wat isagaa lagu shaqeynayaa nabadgelyada ayuuna ku saabsan yahay waayahay waa gartay bal waxaad iiga warantaa qaasim axmedow ee dowladda maraykanka waxa ay soo saartay digniin ku wajahan xilliga rabadaanka in qaraxyo iyo warre ay geysan karaan kooxda al-shabaab marka adigu maadaama aad tahay afhayeenkii booliiska ciidamadii nabadgelyada ee magaalada muqdisho waxaad ka warqabtaan ama aad tallaabo noocaasi ood horey u qaadeen sugidda amniga
sugidda amniga tillaabooyin badan baan ka qaaday ciidamo badan baana loo diyaariyey dawladduna aad bay isugu diyaarisay ciidamada amnigana amar buuxay qabaan sidii amniga loo sugi lahaa un baana laga wada shaqeynayaa aad baana looga soo jigan yahay inaan waxba dhicin ciidamo fara badan oo tiro iyo tayo ahaanba aada u wanaagsan baa loo diyaariyey ciidamada qalabka sida kuwa amniga amisom police amisom military kulli diyaar weeyo ciidamadu wat sidii nabadda loo sugi lahay oo ummadda soomaaliyeed ay nabad ugu afuri lahayd oo nabad ugu shoomi lahayd oo nabad ugu shaqaysan lahayd baana maaragtay brogramkaasi uu ku saabsan yahay waana la shaqeynayaa ciidamaduna heegan weeye ummaduna maaragtay waan la hadalnay waan u sheegnay arrintaa un baana lagu shaqeynayaa waana okay wey waa garta ee marka digniintan dowladda maraykanku ay jeedinayso maxaad kala socotaan kasokow inay iyagu idin dhiiri geliyeen oo digtoonaada idinku yiraahdeen oo kale maxaa ka dheeriya intaasood haysaan wallahi wallahi dee dawladda ingiriiska iyo dawladaha caalamku saaxiibaan nahay dee waa waa saaxiibadaya weeye laakiin annaga ka dawlad ahaan ka ciidan ahaan annaga brogram baa noo degsan keenna un baana ku shaqeynaa wixii saaxiiba ah oo aan ka helno tala iyo tusaalena wixii macquula waan ka qaadanaa annaguna waxaan leenahay amare gooniya iyo dee dawlad baan naho ciidamaan naho ciidamada dawladday ku xiran yihiin madaxweynehay ku xiran yihiin madaxweynaha ama amiirtiisaa lagu shaqeeyaa wat wixii weegabo nala siiyo waa wixii ka macquula waa qaadanaynaa laakiin anagu amaamiirta dawladdan ku shaqeynaa amaamiirta dawlad ay na siisaana ku shaqeynaa dawladeedaana maaragtay ay la shaqeynaa ayagaana amarka na siiya sidii aan u shaqeyn lahayn iyo diritiiradana taliyayaasha ciidamada laga qaataa sidaasaan ku shaqeynaynaa sidaasaana ku hawlgalaynaa afar iyo labaatanka saacna nafteeda iyo maalkeeda iyo waktigeeda waxaan ugu raynaa qarannimada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waayo waa gartay bal marka waxaad iiga warantaa cidaad usoo qabateen tan iyo waktigan falal amni darro iyagoo geysanaya ama howlgalladiini ugu dambeeyey waxaad ku qabateen maxaad nooga sheegi kartaa walaal afar iyo labaatanka saac howlgal kasta waxaa lagu wabtaa dad baa lagu wabtaa dadkaas lagu qartaanaa dee waa dad ama wax lagu qabtay oo ku lagu hayo ama waa dad suspectiya intuba waa ay jiraan ayagana sharcigaan u gudbino dee sharcigay sugayaan wixii horey sharciga loo marsiiyeyna waa okay oo dee sharcigay mareen qofkii wax lagu helana waa wixii lagu helo ciqaabtiisu maraa qofkii aan wax lagu hel waa la sii daayaayoo waxaa la yidhaha isagoo la raalli gelinaya raalli ahaw waxba waa lagugu waaya albaabku waa kuu furanyahay baa la yidhaahdaa kuwa hadeertaan sugayaana sidaasay marayaan kuwii horay u marana sidaasay mareen wadadaas toosan oo dawladnimo ahoo maaragtaaye ka ciidan amni ahaan oo ka boliis ahaana ayaa la maraa sidaasaana ku shaqaynaynaa weligay haddii lahaydi digniintan waktigan ee dowladda maraykanku ay soo saartay madaxweynuhu uu ka dhawaajiyey in nabad dadku ay ku soomaan kuna afuraan adigoo aad sheegtay inaad heegan ka gasheen ciidamadiina maxay kaga duwan tahay digniinay horey loo soo saari jiray waktiyadan oo kale absolutely way ka duwan tahay waa wax ka duwan weeye waa arrin qorsho ahoo maaragtay ka duwan weeye waa kuwo ciidamo ciidamada lagu howlgeliyey sii hore oo kale ma ahan waa waa mid aada uga duwan oo aada uga looga fiirsaday weye middan waata maxaad ogtihiin laakiinse waxaan ognahay waxa dhici karaan ognahay wax kale ma ogin oo annagu kubaallama nihin laakiin waxa dhici kara iyo hanjabaadaha maaragta ee qoladaasi ay jeedinayaan oo nabaddiidku ay jeedinayaan oo hanjabaadaha ahoo ay jeedinayaanaan ognahay waxaan kaloo ognahay wixii ay ummadda udaysan jireen baan ognahay dee soon kasta in marka cibaadada ummadda soomaaliyeed iyo muslimiintu ay cibaado aadaan in ay dhibaato ayaguna usoo jeestaanaan ognahay wax kale ma ogin ayadaan ku diyaar garownay ayadaana maaragtay aan helaynaa sirdoonkana waxyaabo kalean ka helaynaayo dee sirdoon baa dawlad waliba sirdoon bay leedahay sirdoonkayaga annaga oo xog ka qaadanaynaan diyaar garownay sidaasa meelo badan annaga oo wax ka fiirinaynaan diyaar garownay diyaar garowgayguna dee wuxuu ku saabsan yahay in cadowga aan la dagaalmin ku saabsan yahay wax kale oo uu ku saabsan yahay ma jirto inaan annagu nabadda ka shaqayno wixii nabadda kasoo horjeedana aan gacambira ku qabanno ayaan maaragtay aan uu ku saabsan yahay
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada booliska soomaaliya qaasim axmed rooble oo qadka taleefonka magaalada muqdisho ugu warramaya waryahayaga saare cabdi axmed